أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon dagaallo culus oo khasaaro xooggan lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa maanta ka dhacay duleedka magaalada kismaayo wilaayadda islaamiga jubbada dhexe ayaa ka tacsiideysay istishaadka sheekh maxamed abu usaama oo ahaa guddoomiyihii guddiga gurmadka abaaraha ee koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya hay-ado caalami ah ayaa walaac ka muujiyey awooddirida kooxda herdada soomaaliya howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah in ka badan konton ruux oo tahriibyaal ah ayaa ku dhintay xeebaha dalka liibiya kadib markii ay la degtay dooni ay la socdeen dadkaasi munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay hooyooyin dhammaystay qoraalka iyo akhriska ayaa ka dhacday degmada tieglow ee wilaayadda islaamiga bokool guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaan ka tirsan wilaayadda islaamiga hiiraan
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin talaado ah taariikhdii hijiriguna ay tahay labayo labaatanka bisha shacbaan kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan dagaallo culus oo khasaaro xooggan lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa maanta ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ismaaciil salaad guleed ayaannu ka waraysanay dagaalkaasi bismillaahi raxmaan raxiim waad maasan tahay walaalka kamiinno iyo dagaallo culus oo lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta ayaa maanta waxa ay ka dhaceen agagaarka deegaanka baarsanguuni ee dhacda duleedka magaalada kismaayo dagaaladani waxa ay yimaadeen ka gadaal markii saacadihii lasoo dhaafay maleeshiyaadka murtadiinta oo isugu jiray kuwa baangaraafta ee maraykanku uu tababaray iyo maleeshiyaadka riddada jubbaland oo ka soo ambabaxay magaalada kismaayo ay soo aadeen deegaano dhaca ee duleedka kismaayo si ay halkaa carqaladeen iyo dhibaatooyin ugu geystaan dadka muslimiinta ee halkaa ku dhaqan dhaqdhaqaaqa cadowga oo mujaahidiintu ay ka warhayeen ayaa maanta waxaa maleeshiyaadkaasi cadowga ah ay la kulmeen kamiinno dhowr ah oo markii dambe isku beddelay dagaallo toos ah oo culus oo lagu jebiyey cadowga allaah ee murtadiinta ee ka soo ambabaxay magaalada kismaayo dagaaladii maanta dhacay ee ka dhacay agaarka deegaanka baarsanguuni ee duleedka magaalada kismaayo saraakiisha mujaahidiintu waxay noo sheegeen in khasaaro aad u fara badan oo dhimasho iyo dhaawac ah lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka murtadiinta waxaa jira in askar iyo saraakiil laga laayay murtadiinta qaar kalena laga dhaawacay maleeshiyaadkani oo markii ay ka soo ambabaxayeen magaalada kismaayo watay gaadiidka tiknikada oo aad u fara badan ayaa dagaaladii maanta ka dhacay duleedka kismaayo mujaahidiinta waxaa ugu suurta gashay inay ku qaniimaystaan qaar ka mid ah gaadiidkii tiknikada ahaa ee ay maleeshiyaadkani wateen saraakiisha mujaahidiintu waxay noo sheegeen in ilaa saddex gaari oo nuuca cabdibilaha loo yaqaano oo ay wateen murtadiinta inay mujaahidiintu maanta ku soo qaniimaysteen dagaaladii ka dhacay duleedka magaalada kismaayo sidoo kalena qaar kale laga gubay saraakiisha mujaahidiintu waxay noo sheegeen in gaari nuuca cabdibilaha oo maleeshiyaadkani ay siteen laga gubay intii dagaalada ay socdeen waxaa xusid mudan walaalka in murtadiintani duulaanka ahaa ay siteen diyaarado daroon ah oo ay doonayeen in dadka muslimiinta ay ku dhibaateeyaan qaar ka mid a daroontaasi ayaa laga soo riday oo ciidanka mujaahidiinta ay soo rideen cadowgana laga furtay allah ayaa ku mahadsan jabka xooggan ee maanta gaaray maleeshiyaadka murtadiinta ah ee duulaanka ahaa wararkii ugu dambeeyey waxa ay tilmaamayaan in maleeshiyaadkii oo firxad ah ay qaarkoodna u carareen dhanka magaalada kismaayo oo markii hore ay ka yimaadeen qaarna ay ku carareen hawdka deegaanka baarsanguuni oo weli mujaahidiintu ay sii bacsanayaan runtii dagaaladii maanta waxay ahaayeen dagaallo kamiino dhowr ah marka hore ku bilowday balse dagaallo culus isku bedelay oo jab xooggan iyo hasiimo lagu gaarsiiyey cadowga allah ee duulaanka ahaa askar fara badan iyo saraakiinna looga laayay gaadiidkii ay ku faanayeen oo ay kusoo duulaan tageenna qaar ka mid ah ciidanka mujaahidiinta allah fadligiisa ay gacanta ku dhigeen oo ay qaniimaysteen oo goobta dagaalka ay uga carareen iyagiina ay firxadeen iyagoo meydad iyo dhaawacyo sitana qaarkood kismaayo ay u carareen qaarka kalena ay howdka ku carreen oo hadda mujaahidiintu weli ay sii ersanayaan jabka maleeshiyaadkani maanta gaaray wuxuu imaanayaa xilli maleeshiyaadkani murtadiinta muddooyinkii lasoo dhaafay ay isku soo dayayeen inay deegaano dhacaduleedka kismaayo oo dad muslimiina ay ku dhaqan yihiin oo shareecada islaamka lagu maamulo in ay doonayeen inay carqaladeen iyo dhibaatooyin ka geystaan balse maanta dharbaaxadan kulul ay mujaahidiinta kala kulmeen jabkaa xooggan ayaa la gaarsiiyey wixii ku soo kordhay insha allahu tacaala wararkeenna iyo barnaamijyadeenna ayaan kusoo gudbin doonaa waad mahadsantahay ismaaciil wilaayadii islaamiga jubbada dhexe ayaa ka tacsiyadaysay istishaadka sheekh maxamed abuusaama oo ahaa guddoomiyihii guddiga gurmadka abaaraha koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya faahfaahinta warkani waxaa eegaya walaalka cismaan axmed uubow saacado kadib markii uu maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu war ka soo saaray duqeyn dhagareed oo ay diyaaradaha dowladda silibiyadda ah ee maraykanka ka geysteen duleedka degmada bu'ale ayay wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe arrintaasi ka hadashay sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa kelimad u jeediyey wuxuu ugu tacsiiyey shacabka soomaaliyeed iyo ehelka uu ka baxay ashahiid sheekh maxamed sahal abu usaama guddoomiyihii guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya bacda xamdilaahi waxaan halkan insha allahu tacaalaa tahniye iyo tacsi uga dirayaa guud ahaan ummadda muslimiinta anigoo uga tacsiyeynayo walaalkeen sheekheenna sheekh maxamed sahal raxmatullaahi caleyhi raxmatan waasica oo shalay oo taariikhdu ahayd labaatankii bishii sideedaad kun afar boqol afartan iyo toddobada hijiriyada ee ku shahiiday duqeyn ay saliibiyiinta maraykanka u geysteen wilaayada jubbada dhexe degmada bu'aale galbeedkeeda ilaahay subxaanahu watacaala walaalkan shahaadadiisa ka aqbalo waxaan leenahay inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun allaahuma ajurnaa fii musiibatina wakhlufnaa khayran minha ilaahay ayaan weydiisanaynaa walaalkeen inuu u naxariisto u dembi dhaafo innagana gadaashii uusan ina fidnaynin ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu inoo sheegay dadka mu'miniinta inuu mar walba ka dhex dooranayo dad shuhada ah oo ilaahay agtii laga jecel yaho ilaahay uu qaadanayo dadkaasuna ilaahay agtii ayay ka nool yihiin oo ilahay inuu ka irsaaqaa subxaanahu watacaala waxay ku faraxsan yihiin wax ilaahay subxaanah watacaala uu ku irsaaqay oo siiyey waxaan ilaahay weydiisanaynaa walaalkeen dadkaa shuhaadada ilaahay shahaadadooda ka aqbalay ee ilaahay uu sheegay inuu ilaahay subxaanah watacaala ku daro abuu usaame ayaa ahaa haliyey mujaahid ah meelo badan oo camalka ka midana ka soo shaqeeyey wuxuu sidoo kale ahaa howlkar ka soo dhalaalay shaqooyinkii loo igmaday sheekh cali darwiish ayaa mar kale ka sheekeeyey shaqooyinkii ugu dambeeyey ee uu ku howlanaa sheekh abuu usaama xilligii ay beegsanayeen diyaaradaha cadowga walaalkeen sheekh maxamed sahal raxmatullaahi calayhi wuxuu ahaa nin ka shaqeeya camalkan guud ee islaamka gaar ahaan wuxuu sannadahan dambe aad ugu mashquulsanayoo ka shaqaynayay qismiga gurmadka samafalka oo loogu adeegayo dadka muslimiinta ee dhibaatooyinka nawaasiisha ay ku dhacaan wuxuu mas-uul ka ahaa oo hore aad u ogeydeenoo macruuf ku ahaa gurmadkii fatahaadda ee ka dhacay ee gobollada koonfureed in badanoo ka mid ah walaaluhu jazaahu allahu khayran isaga iyo tiimkii la shaqaynayaba waxay u istaageen ummadda muslimiinta inay u gurmadaan dadkii dhibaatadu ay fatahaaddu soo gaarsiiyeen arrintaa macruuf ayuu ku ahaa wilaayaadka islaamiga iyo guud ahaan dalka soomaaliya waa lagu yaqaanay hadda xaaliyan wakhtiga aan joognona waxaa loo magacaabay gurmadka guddiga abaaraha ayuu mas-uul ka ahay oo guddoomiye u ahaa isagoo arrintaa hadda loo magacaabay oo ka shaqaynayo u taagan oo habeen iyo maalin safaro iyo jowlaad ku maraya safaro ayuu ku dhex maraya tuulooyinka iyo meelaha miyiga dadku ay joogaan haddoo xaaliyan ugu dambaysay galbeedkii wuxuu ka soo dhammaaday bariga degmada bu'aale wuxuu u gudbay galbeedka degmada bu'aale oo uu booqasho iyo safar iyo sahan ugu socday dadka muslimiinta ee ku noolaa deegaankaas inuu soo arko bal noloshooda iyo xaaladda ay ku nool yihiin maadaama dhulka biyo la-aan badan iyo abaar badan ay ka jirto booyado badan ay ka dhaamiyaan biyo sidaa darteed isagoo safarkiisa ku guda jiro ummaddiisa muslimiinta ugu gargaarayo ayaa nimankii maraykanka ahaa ee gacan ku dhiiglayaasha ahaa ee mar walbo dhaqan iyo caado uu lahaa dadka muslimiinta qofkii halyeygahay u soo baxo ummaddiisa u gargaaray inay dilaan ayuu ilaahay subxaana watacaala qadaray gacantood inuu ku baxa waxay ku dileen duqayn qasfi ayay ku sameeyeen isagoo howlihii iyada ah ku jira wuxuu ahaa sheekh maxamed sahal qof la socda xaaladaha dadka masaakiinta ah wuxuu safarro iyo saacado badan ugu adeegay in badan oo ka mid ah danyarta dadka muslimiinta ah wuxuu sidoo kale safarro badan u maray daryeelidda agoonta iyo dadka masaakiinta ah waa kan mar kale waaliga oo arrimahaasi ka hadlaya si gaara waxaan ugu tacsiyeynayaa dadkii masaakiintaha ee aabbaha uu ahaan jiray ee uu la xiriiri jiray uu ka damqan jiro u naxi jiro habeenii maal u soo jeedi jiro u safri jiray sida aad dareemaysaan isagoo nin mas-uulah ayuu mataqaanaa safarada isaga mushaarakeyn jiray isagaa hor socon jiray raggiisa isagaa dhulka miyiga dadku ku dhaqan yihiin oo ku ooman yihiin ama ay baahidu ku hayso oo ugu tegi jiray isagaa gacmihiisa ku quudin jiro wax ku siin jiray baabuurtiisa ku qaadi jiray jazaahu llahu khayran ilaahi subxaanahu watacaala ha ka abaalmariyo waddada uu maanta ku baxena waa waddo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu tamaniyey in isaga lagu dilo fii sabiililah ilaahi dartii loo dila haddana lasoo noolaya haddana la dila haddana lasoo noolaya dariiqaas ayuu walaalkan ku baxay waxaannu leennahay allaha ka aqbalo shahaadadiisa waxaan sidoo kale allaah ugu rajaynaynaa in masaakiintii iyo dadkii dugsanayay daryeelkiisa inuusan dayicin ayna helaan beddel khayr badan waad mahadsantahay walaalka dhuubow hay-ado caalami ah ayaa walaaca ka muujiyey awood darida kooxda ardada soomaaliya sida uu ku warramayo yaasir maxmed hay-adda ka faaloota xasaradaha adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo i c j ayaa warbixin cusub oo ay soo saartay ku soo bandhigtay caqabada adag oo ay sheegtay in kooxda riddada soomaaliya ay wajahayso warbixintu waxay xustay in amniga riddada uu aad u liito siina daciifayo xilli sidoo kale ay sii yaraanayso ayay tiri taageeriddii ay ka heli jireen dalalka shisheeye khilaafka dhexdeeda ee siyaasadeedna uu sii xumaanayo maamulada riddada ayay warbixintu ka shanqarisay in weli ay ku tiirsan yihiin taageerada ciidamada shisheeye kuwaas oo si iskood ah aan isaga caabin karin ayay tiri howlgallada mujaahidiinta geesiyada tawxiidka bariga afrika ee mujaahidiinta al-shabaab ayay i c j ka dhawaajisay in ku dhowaad labaatan sano ay ku jiraan halgan jihaadi ah islamarkaana awooddoodu ay sii xoogaysanayso marba marka ka dambaysa waxay xustay in mujaahidiintu ay ku tallaabsadeen horumar baaxad leh islamarkaana sannadkii dhowaan dhammaaday ee laba kun labaatan iyo shan ay la wareegeen dhul aad u ballaaran oo dhaca bartamaha iyo koonfurta soomaaliya calooshood u shaqaystayaasha kufaarta eyusom ayay sidoo kale warbixintu daboolka ka qaaday in haatan ay dhex maquuranayaan xaalado halis ah oo ay u dheer tahay dhaqaale la-aan ba-an oo hareeyey kadib markii dowladaha reer galbeedka gaar ahaan maraykanku ay ka joojiyeen lacagihii ay ku bixin jireen howlgalkan i c j waxay xustay in midooda yurub uu dhimay dhaqaalihii ciidamada afrikaanta halka qaramada midoobana ay haatan hor taallo miisaaniyad dhimis kadib markii daruufo dhaqaale la-aan ay la soo derseen iyadoo horeyna ugu fashilantay ayay tiri iskudaygii la rabay in lagu maalgeliyo howlgalka eyusom warbixintaani ayaa ku soo aadaysa xilligeesiyada tawxiidku ay kor u qaadeen howlgalladooda islamarkaana dhul aad u ballaaran ay ku soo dabaaleen ku dhaqanka shareecada islaamka mahadsanid yaasir howlgallo la beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ee dalka soomaaliya howlgal mujaahidiinta ay ka fuliyeen gudaha degmada afmadow ayaa lagu dilay murtada cabdulaahi dheere oo ahaa mas-uul ka tirsanaa maamulka ridada degmada afmadow isagoona ahaa guddoomiyaha saddexda xaafadood ee ka tirsan degmadaasi murtadkan ayaa sidoo kale ahaa sarkaal iyo tababaro ciidan oo ka tirsanaa maliishaadka booliska jubbaland dhanka kale hiiraan qarax mujaahidiintu ay xalay ka fuliyeen gudaha magaalada beledweyne ayaa lala egtay guriga uu magaaladaasi ka degan yahay murtado yuusuf dabageed oo ah ku-xigeenka madaxa maamulka ridada hirshabeelle waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay mid ka mid ah ilaaladiisa in ka badan konton ruux oo tahriibyaal ah ayaa ku dhintay xeebaha dalka liibiya kadib markii ay la degtay dooni ay la socdeen dadkaasi marwaan maxmed ayaa warbixinta warkan haya sida ay sheegtay hay-adda socdaalka qaramada midoobey ee i o m konton iyo saddex ruux oo ahaa tahriibayaal afrikaan ah ayaa ku dhintay xeebaha badda dalka liibiya xilli ay dadkaasi ku sii jeedeen qaarada yuruba doonta dadkan la degtay ayaa siddeed dad gaaraya ilaa konton iyo shan ruux oo tahdiibayaal ah waxaana laga soo badbaadiyey laba ruux oo haween ah kuwaasi oo ka mid ahaa dadkii la socday doonidaasi labada haweenka ah oo ka badbaaday doontan ayaa la sheegay inay u dhasheen dalka nigeria waxaa laga helay xeebaha dalka libiya mid ka mid ah haweenka ka badbaaday dhacdadan ayaa sheegtay in dadka dhintay ay ku jireen ninkeeda iyo laba carruur ah oo ay dhashay dadkan tahriibayaasha ah ayaa ka soo ambabaxay magaalo lagu magacaabo azaawiya shantii bishan waxayna doonida ugu qalibantay magaalo lagu magacaabo zuwaara oo waqooyi galbeed kaga taala dalka libiya qaramada midoobey ayaa sheegtay in bishii lasoo dhaafay sanadkan ugu yaraan saddex boqol toddobaatan shan ruux ay ku dhinteen badda mediteraneanka kuwaasi oo ahaa tahriibayaal afrikaan ah oo ku sii jeeday qaaradda yuruba mahadsanid marwaan munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay hooyooyin dhammaystay qoraalka iyo akhriska ayaa ka dhacday degmada tieglow ee wilaayada islaamiga bokool faahfaahinta warkan waxaa haya xasan cabdiraxmaan abu xasaan hambalyallanna siindhawaayanna guulaysataan mayka guulaysataan alqiraa'a walkitaaba marka hadda hadda socodka bilaaweyey furaagii hadda galantiinka galay muddo sannadaa oo hooyooyinkan ay baranayeen akhriska iyo qoraalka kadib waxaa loo qabtay munaasabad lagu abaalmarinayay islamarkaana lagu xaqiijinayay in hooyooyinkan ay barteen akhriska iyo qoraalka si wanaagsanna arrinkaasi ay ugu dadaaleen hooyooyinkan oo gaaraya soddon iyo shan ayaa ka baxay markaas loogu magacdaray almiftaax kaasoo loogu talagalay inay farta iyo akhriska ku bartaan hooyooyinka munaasabadii abaalmarinta lagu siinayay maamooyinkan oo ka dhacday degmada tieglow waxaa goobjoog aha mas-uuliyiinta ugu sarreysa wilaayada islaamiga ee bakool culummo nuqabo waalidiin iyo marti sharaf kale sheekh ibraahim cali cabdulaahi oo ka mid a culummada wilaayaadka islaamiga islamarkaana goobjoog aha munaasabadda ayaa ugu horeyn kelimad towciyaa ka jeediyey goobta ilaahay maara subxaanahu watacaala rasuuljayin aray qur-aanka in ka horeyna lakala warramay iqra' bismi rabbika aladii khalaq ilaah er khalaqa alinsaana min calaqin iqra' warabuka alakram aladii callama bilqalami callama alinsaana maa lam yaclam marka haddii aayadaha shanta emaba tusyahayana ihtimaamka alqiraa'atu walkitaaba yeelata rasuulka markaasday qur-aan lahakadijiya mayley akhri adoo ka bilaabow ilaahay magaaji ka furfurdow alla magaaji akhriya leere walaa lakin sheegaho akhriba leere haddana maylaka sheegay kitaaba walqoraal iqra' warabuka alakram aladii callama bilqalami callama alinsaana maa lam yaclam malaaq ibraahim dhaysane malaaqa beesha jirible ee wilaayada islaamiga ee bakool ayaa dhankiisa kelimadan goobta ka jeediyey allah tabaaraka wa tacaala may balleeya qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun dadow may buu ahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam rabishii madila hadalaay dadti walaa goroda i dadti walaa ankasaana simanyiina dhawaal ari nabiga calayhi salaatu wasalaam markaasaa jawaabti may nagatay maya maseman u markan gabdhaha ayo hooyooyinka oo guryaarka reebreebayoho idoo rogo ii gabroon haddi kheerkan fara badan le anti ka akhriyaayaan maseman warka haddiba waybu aha aragnay ogda saas daraadee marka maysan leenaha insha allahu tacaala ini dadaalan marka allah subxaana wa tacaala lankii kheerla doono maybaa fahamsiiyey diintiis xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam man yuriid illaahu bihi khayran yufaqihu fiddiin lankii ilaahay adduunka korshay kheerka la doona diinta fahamsiiye ari nabiga calayhi salaatu wasalaam qaar ka mid a hooyooyinkii muddada sanadkaa dhiganayay markaskan ayaa dhankooda munaasabadda ka hadlay iyagoona mahadalle kadib u mahadceliyey wilaayada islaamiga ee bakool gaar ahaan maktabka dacwada ilaahay subxaana wa tacaala an mahadnaqaana waxaanay kulmiyey markaskan markaskaas oo laka baradaaw akhrinta iyo qoraalka ilaahay subxaana wa tacaala ka mahadsan markaskun walibana nin bilaaway insha allah haddii ilaahay karaalnaga ee bili rajab kun afar boqol afartii liti hijiriyada maasha allah alxamdulilah sifay leeyilaaheen inka gabagabaay ilaahay subxaana wa tacaala ka mahadsan waliba kaleenta yoon farin unku dareeye gabdho muslimaadka ee ka nool degmada tiyaglow intiyo baradaan wal akhrinta iyo wal qoraalka alxamdulilah ilaahay subxaana watacaala ka mahadsan maktabu dacwa mayba ilaahay subxaana watacaala niinka guuley iniyeeda ma aragnay bannaanka nahniin dhegda unuuna ma aragnay qaadan nahniin tuugna nahniin hoogna waagaas inta ka dhatiyoona langooyaay liin aragaana sahatan fadhiyan gebdho walaalo aysan araga haytan sale asharshoona ka qaadadayan maana lahan weeraan geekonon goyna lanheeba udurdaarbagda undaarime alxamdulilah ilaahay ka mahadsan waxaa abaalmarino la siiyey hooyooyinkii kaalmaha sare ka galay imtixaankii laga qaaday kuwaasoo la siiyey abaalmarin lacageed ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xiray sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee bakool isagoona tilmaamay in kaalin muuqata ay haweenka ku leeyihiin barashada diinta islaamka iyo ku dhaqankeeda gabdhaha muslimaadka eh kaalantiyo kaalan lama ilaawan eh iyo kalayin شرائع الإسلام كجوانب كيش شلدون هدي برشات عائشة رضي الله عنها علمك صحابة أو مجل أو ددوين يان كوي جرى يلا ورصة علمك لو قاضي دعوة ما أنا قد بيوجي ساس هاي والبرشة ساس أو كلام أنا كوقيب قاضي ولا برضاين جهاد كمركل أرجال هذا والكل واين الدجال ماين مجاهدين تبيون دام ياين لانك هداوا مداوي داوي ياين weelka biyo lagaga woojiysada aag saabnayn yaahay lagaas garbad walaraha jaarjarta isugu bii jaran gabdhaha marka door oo muuqda yaklayin diinta islaamka haddii la dagaalamo ata haddii la barda ata haddii la difaacata intaba may waxaan kaalin wiin yaklayin marka maylanaa insha allahu tacaala walbarashada ka dadaala hambalyallana siin dhawaayanna guulaysataan mayka guulaysataan alqiraa'a walkitaaba marka hadda hadda socodka bilaawayey furaagii hadda galantiinka galay marka may waa ku faa'iidaysada walbarada ilaahay kitaabka iimaana barada waa dufcadii ugu horreysay ee ka baxday macadkan loogu magacdaray almiftaax oo loogu talagalay inay wax ku bartaan haweenka gaar ahaan hooyooyinka si gaar ahana akhriska iyo qoraalka waana dadaalka dhanka waxbarashada ee ka socda degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool waliba kaleenta yoon fariinkudareeye gabdho muslimaadka ee ka nool degmada tiyeeglow intiyo baradaan wal akhrinta iyo wal qoraalka ugu dambayntii guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga hiiraan casaam carafaad ayaa sii ambaqaadaya guddigan oo ahaa mid biyadhaamin ah waxaa guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayadda hiiraan oo wakiilkaha guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab biyadhaamin ka sameeyey deegaanka xaraale oo ah deegaan hoostaga degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan waxaa gurmadkan biyadhaaminta ah ka faa'iidaystay boqolaal qoys oo xoolo dhaqata ah oo ku dhaqan deegaanka haraale sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan oo xubinka ah guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayadda hiiraan oo la hadlay boqolaalka ruux ee deegaanka haraale ee biyadhaaminta loo sameeyey ayaa dhanka kale ka warbixiyey qaabka ugu socda guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayadda hiiraan anigoo ka mid ah guddiga gurmadka abaaraha ee gobolka hiiraan ayaantaanba waxaan mashquul ku ahayn biyadhaaminta aad arkaysaan oo idiin muuqato ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan aad iyo aad ayaa loogu baahnaa nolosha waad ogtihiinoo biyahay ka bilaabataa haddii biyo la waayo waxaa weeyaan nolol markaa ma jirayso meesha aan joogno deegaanka haraal ayaa la yidhaahdaa waxay hoosta degmada bu'aqabl ayay hoos tagtaa ayaantaanna degmadu biyodhaaminta way ka socotay waxaa bar iyo qorraxsinba ayaantaanna waxaa hawshu saas bay u socotay waxaa weeyaan haddana galabta meeshan ayaannu joognaa insha allahu tacaala waannu sii wadi doonnaa inta abaartaasu jirto dhibka u jirana wixii xarakada tabarteeda ah iyo wixii awooddeenna ah waannu sii wadaynaa dadkan muslimiinta waa walaalaheen dhibkooda waana dhibayaa wanaaggooda wanaag buu noo yahay murugtooda murug bay noo tahay farxaddooda farxad bay noo tahay gacmaha isqabsanna walaalayaalow allah subxana wa taala ayaa nugu filan ilaahay baa nugu filan inta ka sokaysa innaga muslimiinta gacmaha isqabsanno dadka muslimiinta waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala aan barinno alle wuxuu uhi udcuunii astajib lakum baryo alle leeyahy waa idin ajiibayaa qaar ka mida dadweynaha deegaanka haraale oo la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa u mahad celiyey guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayadda hiiraan deegaankan u jooga waa tuulada haraale alxamdulilaahi maanta ilaahay maaddiis waxaa la keenay biyaa la keenay meeshaan aadaa looga baahnaay dadku waa nimcaysteen dhibaatada ugu weyn waa biila'aan meeshaan ka jirta deegaanka waxaan codsanayna marka insha allahu dadaalka hadda aad wadiin in lasoo laba laabo biyaha baahida boqolkiiba boqol waa loo baahan yahay waa loo baahan yahay taas waxaa waaye waaba kow waa maxaasahay noloshiba waa biyi aadoo aadaan u qabnaa ceelashayga waa dhanaan ayagoo dhanaan oo si ay sidooda iska u isticmaali jireen haddana sii gureen maadaama ay gureen dadka ninkii hadda muxuu ahay waxay heli kareen mooto haystane waxay u doontaa bu'a qable iyo meesha la yidhahda ceel cali biyo laga keenaya cabaan bu'a qable waxay noo jirtaa soddon ceel calina waxay noo jirtaa afartan biyaha laga keena carafuusta meeshan dadkan waxay ku gataan shan doolar ay ku iibsadaan shanta doolar ninkii haystaa gada kara ninkaan haysanin waa xaalkiisu waad ka dareemi kartaa biyahan dhanaanka oo ceelka iska rooga oo qaraabsada mujaahidiinta waxaan ugu ducaynaa ilaahay muraadkooda allaha saalo gaaladana allaha ruucba ku rido maanta biyo dhaamista guddiga abaaraha ayna soo booqdeen annagoo joogno tuuladii haraala maasha allah aad iyo aad waxaan ugu nimcaysanane biyahaas oo maaragtay aad loo tagun yahay dadka biilaan ay haysa oo laga keena ceel cali buuqa qablo iyo ilaa qabooy biyoxin ee loo doonto meeshaan aad iyo aad baa looga rafaadsan yahay dadka deegaanka abaar ba'an baa ka dhacday laba sano isku xigtay abaar ku dhufatay ilaah bay maaragtay usoo naxariisto maanta waxaa la keenay laba booyad baa la keenay oo biyo dhaamis ah dadki waxay ugu faa'idaystaan aad iyo aad bay ugu faa'idaysteen biyo bay heleen dadki maaragtay waa duceeyeen marka alxamdulilah haddana waxaan ka codsanaynaa guddiga abaaraha dadkan biilaan baa haysa celishi way gureen laba sano biyo ma gelin ceelasha waa iska gureen marka insha allah guddiga abaaraha waxaan ka codsanaynaa dadkan ina maaragtay biyo lala soo gaara biyaha ay aad ugu tawan yihiin abaar ba'an baa meesha ka jirta maanta waxaa noola keenay biyaa noola keenay oo laba booyad eh waxaan ku idhahdaa ilaah baa ku mahadsan waxaa noo keenay dad guddiga oo abaaraha waa loo baahnaa biyaha aad baa loogu baahnaa marka ilaahay ha ku mahadsan gaaladan allah ha jebiyo caagadan kaysadee haa ilaa adii oo siddeed jirkan camal aan biyeystay waa liibiya caag waa fulay wax badan saddex boqol ama afar boqol cabdad waa biyo waa heleen ilaahay baa nimcadaas iskale magacayga aadan waay deegaanka haraal waay maanta waxaa noola keenay laba booyood oo biyo eh marka magaalada baahideeda waa biyo tan kale xoolaha waa tabaalaysan yihiin ceelas aan joogno waana biyo beeree biyahoodana waa qareer wilaayada hiiraan ayaa dadaal xoogan ku bixinaysa gurmad ballaaran oo la gaarsiinaya bulshada ku dhaqan wilaayada ay saamaysay abaaraha iyadana dhowaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku dhawaaqday guddiga gurmadka abaaraha ee xilligan gurmad gaarsiina ka wada wilaayaadka islaamiga ah mahadsanid cazaam walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa naga intaas waa ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horraysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu